aan ka horumarnay waxaa maalmahan baraha bulshada dhex socday cod la sheegay inuu yahay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamanka dowlar walna uu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan haddaba guddoomiyihii hore oo warqeyb ka mida waraysigiisa aanu sii daynay maalintii isniinta ayaa qeybtan waraysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa waxa uu kala socdo mid ka mid ah darawalkii darawaladiisii oo la sheegay inuu u goostay dhinaca al-shabaab kaasoo lagu magacaabaya xuseen maxamed xasan
marka hore ma aaminsani xuseen inuu ku qancay nidaamka khawaariijta oo uu ku tilmaamay inuu ka wanaagsan yahay kan dowladda oo afar sano uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda kadib inuu yidhaahdo nidaamkaasaan ku qancay runtii waxaan dhegaystay wixii isaga laga duubaan dhegaystay waxaa ku jira codkiisa khalkhal aad u weyn ninkaas darawalow ahaa wuxuu ka mid ahaa marka hore darawaliin loo tababarayay gawaari ay iska lahayd wasaaradda gaashandhigga halkaas ayuu iga soo raacay markii dambena markaan guddoomiyaha baarlamanka noqday guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka aan noqdayna wuxuu ahaa darawal ila shaqeeya marka ma fahmi karo waxay la tahay hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladoo qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan ayaan arrinkaas ku wargelinay isaga un inaan ka warsugno ma ogiye ayaga aan ka warsugno oo baaritaanka ay dhammaystiraan ma ogiye waxay ila tahay in hadda aan laga hordhici karinba because ninkaas oo xuseen ahaa oo afar sano ila shaqaynaya lama hayo sabab oo rasmi ah oo ninkii halkaasi uu u aaday marka wasiirka gaashaandhigga markaa ahayd ayuu wasaaradda ka tirsanaa ma ciidanka xoogga dalku ahaa may ciidan xoogga dal maahayn dal kama tirsaneen qof shacab oo ahaa baabuur meesha tilay oo lix gaari ah oo ay deeq noo siiyeen amerikaanka ayaa isaga iyo darwaliin kale loo tababarayay ayadoo tababarka u socdaan noqday aniga wasiirka marka ma ahayn dad markaasi la keenay ahayn oo loo tababaraya darawalnimo marka waa taqaanaa mar haddii baabur noocaasa loo tababarayana ciidannimada wax inay ka fahmaan wax yaryaroo ku saabsan say isu difaaci lahaayeenna ama qofka mas-uulku ay wadaan ay u difaaci lahayen waxaas u yaqiinay laakiin qof ciidanka ka tirsan ma ahayn
marka markii adiga hadda guddoomiyennimadii aad ka degtay xaguu ku wareegay yuu la shaqaynaya hadda still anuu ila joogay moogtay qof ninkan wuxuu ahaa shaqaaluu ahaa oo shaqaalaha dee darajooyin ay kala leeyihiin shaqaalaha baarlamanka gunada uu siiyo ayuu ka mid ahaa aniga markaan kasoo tagay dee guddoomiyennimadii oo halkaan aan usoo wareegay darawaliintii soo raacay ayuu ka mid ahaa aniguu ila joogay mamama xamar oo ila joogay xamar marka warar waxaa jira sheegaya in baaritaan uu socday ku aadan weerarkii loo geystay hoteelka villarice tuhunna uu soo galay dad isaga ay isku dhawaayeenna la xirxiray oo uu ka walwalay in isagana lagu yimaado ma jirtaa in dad isaga xiriir dhow lalahaa loo xiray weerarkii hotel wallahi weli warkaas aniga mahay dad isaga isaga u dhowoo la xirayna ma ogi de hay-adaha amnigana waxay hadda noo soo sheegeen ma jiraan oo asaga ku saabsan asaga dee asagaa qiftayba in xiriir uusan la lahayn qolada al-shabaab oo mar hore uu ku fekerayay inuu u tago laakiin hadda fursad uu helay meeshaas markuu tegayeyna dad kale iyo wax uu la xiriiray ay u fududeeyeen marka ma u malaynayo wuu sheegi lahaa malaha wuxuu dhihi lahaa anigu dee arrimahaasaan sameeyey waa kasoo tegay laakiin arrintaas aan u dayno qolada amniga iyo qolada iskale baaritaankaasi kulleyba ayagaa soo xaqiijin doona wuxuu yahay adiga goormaa kuugu dambaysa marka aniga afar bilood ka hor ay ku dambaysa iyo shan bilood baanba aniga waddanka waa ka maqanay falastiin marka laakiin guriga goormaa ugu dambaysa gurigaaga oo uu ka tegay laba maalin ka hor marka uu dee horta guriga amnigiisa wuu sugan yahay oo ciidanaa jooga qof walba wuxuu raba iskama samayn karo asaaba idaacadda ka sheegay waraysigiisay ku jirtay la hal maalin miya laba maalin markuu maqnaadayna waxaa lagu waxaa loo sheegay qolada amniga waxaa la yidhi ninkaasaa maqan lamana hayo meel uu aaday gurigiisaa la weydiiyey waxaa la yidhi ninkii xaguu aaday xaaskiisii waxay sheegeen in habeenkii intuu soo kacay uu yidhi aniga waa xanuunsanahay dhakhtaraan rabaa degdeg inaan u arko dhakhtar uu aaday marka xaaladiisi marka la waayeyba waxaa lala socodsiiyey laanta ammaanka waxaa jira warar sheegaya in lacag fara badan accounkiisa ay ku jirta ma lagugu wargeliya arrintaas
maya ma umalaynaya because ninkan lacag yaroo qaadanayay ma umalaynayo laakiin aan u dayno sida aniga aan sheegay qolada baaritaanka wada
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo qadka telefoonka iigu warramayay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in hay-adaha amniga aanu isku daynay in arrimahani aan wax ka weydiino balse ay noo suurageli weyso marka ugu horeysa ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa